Maamulka Dowladda Hoose ee degmada Kismaayo oo ka duulaya dardargelinta howlaha shaqo ka socda gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa kulan markaasi la qaatay qaar ka mid ah guddoomiyaasha xaafadaha degmada Kismaayo kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada guddoomiyaasha xaafadaha Farjanno Faanoole Canaley iyo qaar ka mid ah bulshada degan xaafadahaasi waxaana kulanka intiisa badan looga hadlay in dadka degan xaafadaha Kismaayo ay baneeyaan wadooyinka yaryar ee dhex mara qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo kulanka markii uu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay oo ka warbixiyey kulanka guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne saaka annagaa idiin yeernay soomaalida waxay tidhahdaa war la qabaa xiisa ma leh aan war loog yahay soomaali aad baa u taqaani soo maha waxaan idinku yeernay baan rabnaa inaanu saaka idiin sheegno waxaynu nahay reer Kismaayood magaaladaanu degannahay ilaahayna ku abuuray waxaynu u baahannahay inaynu wixii khaldamay magaalada ka saxno magaalada horumar badan baa ka socda ballaaran waddooyin qurux badanna waa laga sameeyey intaas oo waddo oo laamiya waa socota intaas oo qayboodna waa soo socdaan kuwo kalena waa dhammaystiray waxaasoo dhan waxay ku hirgaleen nidaamka dawliga iyo dadka shacabka oo ka shaqeeyey waan idinka mahad celinaya qaybo badan oo raggii ku jiray iyo dumarba waddooyinkaas baa halka fadhiya saaka marka waxaynu isugu nimid wejigaa weji ka duwan taasi waxay ahayd waddooyinkii la dhisaayey iyo shaqadii waxaynu isugu nimid waddooyinkii dowladdii soomaaliya kacaankii iyo tii ka horreysay xilliyadii burbur ka horreeyey waddooyinkii jiray oo aad idinku xidhateen intiina halkaan fadhida idinku aad xidheen in waddooyinkii dib loo furo dowladda hoose waxay go-aan u gaadhay hal waddo inaysan dib u xirnaan lama aqbali karayo afar boqol iyo siddeetan kun baa lagu qiyaasaa half milyan magaaladan iyo nawaaxigeeda inay ku nool yihiin dada dad yar oo bulshadaa ka mid ihi waddooyinkii dadka u dhaxeeyey inay qaybina xirto qaybina intay kusoo durkoto la mari waayo oo qofku isagoo og inuu tahay waddo jiri jirtay dad soomaaliyeed leeyihiin reer kismaayood leeyihiin inuu xirto lama aqbalayo qofkii intaa u xirnayd waddadaas ilaahay ha u toobad keeno in ilaahay ka dembi dhaafo wuxuu galay bulshadana ka galay dadkana ka galay inuu banneeyaa laga rabaa kii ku soo durkay oo waddada mitirkeedii soo galana waxaa laga rabaa inuu ka baxo inagoo wada soconna oo is-ogol inaynu waddada furno halla waa idiin sheega waddada inaanu furno marna dib uga laaban mayno waddooyinka ma lahan sad dhowrkan waddo hadda dadkeedu fadhiyo waddo kismaayo xiran oo waddooyinkii dowladdii soomaaliya ah waa naga go-aan waanu furaynaa haddii alla waxaan rabnaa marka dadka yagiyow shacabka yagiyow waa laydiin cabirayaa qof walba mitiraadka waddada ka soo galay waa inuu banneeyo isagu gacantiisa ku banneeyo